xukuumadda koonfur galbeed soomaaliya soo gaaray wafdi ka socda safaaradda ingiriiska iyo sidoo kale ururka david booqasho waxay ugu yimaadeen magaalada baydhabo sidii ay uga hadli uga hadli lahaayeen arrimaha amniga waxaana kulanka ay la kulmeen kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka amniga gudaha ee dowladda koonfur galbeed mudane xasan xuseen maxamed xasan elay iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga iyo taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed kulan dheer kadib waxaa laisugu afgartay sidii horey u caawin jireen dowladda ingiriiska ee haddana ay usii caawiyaan markaa safiir ku-xigeenka ingiriiska u fadhiya dalka soomaaliya aad bay usoo dhaweysay arrimihii ay horey u caawiyeen sidii loo qabtay iyo wanaaggii iyo maanta horumarka ay ciidanka gaarka ciidanka xoogga ciidanka booliska iyo ciidanka nisaba ay u sameeyeen marka aad bayna ugu mahadsan yihiin ayay tiri sida aad howlahaas aad u gudateen anaguna sidii idoo caawin jirnay iyo si ka wanaagsan baan idin caawinaynaa marka aad baa anagana ugu riyaaqnay oo sida dowladda koonfur galbeed soomaaliya kusimaha madaxweynahana aad buu usoo dhaweeyey wuxuuna ahaa jawi kulan is afgarad ah wuxuuna kusoo dhammaaday jawaad u degan wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu